nagiib cabdiraxmaan marka laga hadlayo fanka iyo suugaanta iyo guud ahaan halabuurka iyo hibada fanka in badan baan ogahayo waxaad ka mid tahay daayarta hadda ee gaar ahaan qaybta heesaha iyo madadaalada nagiib cabdiraxmaan dadka markaad u sheegto waa kuma
wallahi waa maskiin yar horta nagiib cabdiraxmaan oo ka tirsan fanaaniinta ku nool somalilan siibahaan khaasatan magaalada hargeysa fanku ha ku yimaada hiiban laakiin haddana cid baad kaga dayataad xiisaysaa goormaad ogaatay inaad fanka xiisihiisa kugu jiro wallahi anigoo yar baan ogaaday in runahaantii hibo fan ayugu jirto anigoo yaroo iskuulka dhigta fanaaniin baa jirtay aan ku dayn jiray iyo heesohon aad u qaadi jiray maxamed saleebaan tubeec baa ka mid ahaa allah u naxariisto axmed mooge liibaan baa ka mid ahaa cumar dhuulle cali fanaaniintaasaan heesooda qaadi jiray oo aan jeclaa markaasum bay bulshadii ohan jirtuun ama dhallinyartaan isku asxaabta nahay ama isku iskuulka nahay maxaad wees weyde waad ku fiicanta heesaha aniga dhegeystayaasha bal waxaadna xasuusisaa heesihii wakhtigaasi aad qaadi jirtay tusaale maxamed saleebaan oo kale bal noogu luuqe
dahrigatii dawaysaay adigay damqaaye kumaadayn karaaye xageenka dayaa
waayahay allahu naxariista waa maxamed salebaan tubic isaga axmed mooge ka war axmed moge liibaanna waxaan ka xasuustaa haddii mayayga roobiyo mahigaan hilaaco maragaiyo jiicuna ay malabdaayaan anuu nimaadno markii aad fanka ama heesaha soo gashay inaad qaadda aad doontay heestii u horreysay aad adigu istiraahdo alile nagiib baa qaadayo heestaasna haddaan horta codkeedii wax idinka xasuusiyo haybadii oo ciisiga hanashadii xornimo hanadadii dalkiyo halyeeya u dhintaye hees halgana lo odhan jiray bahayd oo cabdiqaadir halgamayo lahaa laxankana khadar raambo baa lahaa waay markii dambe intaan aniguba ogahay fanka guud ahaan fanaaniinta waad soo gashay heeso badan oo kala duwan ayaad qaaday aanu kala horreysiino inta u badan qof kastoo la weydiiyo fanaan oo layidhaahdo heesaha seedu bilowday caashaq buu ka bilaabaa aynu halkaa badda ka horeyno horta runahaantii heeso badan baa jira oo jacayl ku saabsan oo runahaantii weli anigu kama heesin hees aan aniga igu saabsan oo jacaylkayga ama ku saabsan laakiin dhallinyarta asxaabta ama abwaaniinta heesaha ku saabsan ee jacaylka ayaa u fara badan kuwan qaado marka waxaa ka mid a adna dhagax biriya matiida dhadhaabal mar dhiidhiyo dhiig yeeloo dhaxantayga hoy abwaan siciid maxamed cilmi talasame oon aad u salaamaya ayaa eryada lahaa laxankan cabdixani xaashi cabdilaahi baa lahaa heesta sida dhuulka guga duuqan igu dhibca igu kaadhajee ogow kumaan dhibeen anna dhowr xaga dhamacmaan qabeen baan ka xasuustaa bal aynu maqashina dhegeystayaasha heestaasi oo muusigu la socdo sida dhuulka guga duuqan igu dhibca igu kaadhajee ogow kumaan dhibeen anna dhowr xaga dhamacmaan qabeen axay dhobanahays astaan kama dhigteen barri dhaamiyo kajoaan dhammaan kumaan dhiradin ee waan dhowrsanla
waxaa jira nagiib cabdiraxmaan wadnakaabaa lagu naanaysa inta badan aad caan ku tahay waxaa jira anigu gaar ahaan hees runtii da'yar badan oo dhegeysanasana waan arkay kudaaye baa laydhaa heestaas iyada niyo heestaasu runaantii aniga qudhaydaa waa jecel oo heesahayga kuwan ugu jeclay bay ku jirtaa heestaasta siciid maxamed cilmi uunbaa lahaa iyadana qudheeda tala same kudaayo waan kudaayey dadnima moogay ku daayey darsadii bartee ku daayey daareen culusoo dartaaya marka diidaan ku daayey dokhi hakiyon ku daayey dibnaa xidhaayoon ku daayey dantaydii garto ku daayey
qabsiyo deeqlahay duujin darmaan baan heli daryeesha naftayda dabiibta dugtaadi yeeshay hoy hoy darmaan baan heli daryeesha dabiibta naftaad mardiiday
waxaa jira armihii bulshadu iyaga laftoodu ballaadhan ma jira heesaad iyaga ka qaaday kuwa arrimaha bulshada iyo horta runahaantii heesaha wacyigelintaaba way jiraan heesaan ka qaaday waxaan runahaantii aan jecelahay inaan wax kaa xasuusiyo hees wacyigelinahayd oo aan runahaantii afka hooyo lagaga hadlayey heestaa waxaa lahayd yaasmiin maxamed kaahin onaadu salaamayo laxamkana de miskiinkanu baalahaa kula hadlaya heestaas haddaan wax kaa xasuusiyo noloshiina hodanta hadimada abuurtee ummad yahay habawsani hantidiinna noolkiyo hayntiinna moodkaba cadow uma hurtaano habaas kuma ridaani maxaad maxaadii halayseen malaha huqdaydani idin heeri mayse malaha huqdaydani idin heeri mayse ummad yahay habowsani hilbaan hilbaan u baahnahay heestaasaa ka mid ahayd marka af soomaaligaba hadlaya waxau leeyahay waa ay hilmaanteenoo haddii adduunyadiina kaleba waa dhaqataane aniga maxay ugu ilowdeen ah afkiibaa soo hadlaya dhegeystalintiina mar dambena kusoo biirtay waxaanu ku jirnaa xubintii hibada iyo halabuurka ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a waxaa marti ku ah nagib cabdiraxmaan oo loo yaqaan wadno kaabe waxau ka mid yahay daayarta hal abuurka gaar ahaan fanka iyo suugaanta aan gaar u sii qaaday weliba qaybta heesaha waa fanaaniinta daayar ee ku dhaqan magaalada hargeysa nagiba marka laga hadlayo badweynta aynu imika weli dabaalanayna heesaha adiga habeen ma kugu soo dhacday ama waqtina ma kugu soo dhacday ereyada noocaas alleyle inaad samayso ama lagu sameeyo tidhaahdaa bay ahayd
way jireen laakiin weli may suurtogelin oo may soo bixin ereyadii iyo laxamkiiba dee qaaran xaajiyadda uu sameeyey baa jiro aan islahaa waxaa ka mid ahaa barkhadow nasabnimo gobdeeq niyadsame wanaag neecow udgoon nasiyadan ku degay naruurada ifkiyo naxariista dumar nasiibkaygii nolol qaaliyahay nacayb iga tiraay naxli iga dhayaay naftan igu jirtee nuurka ii shidaay noolow shabcaan noolo shubcan oo waxuu marwadii iyo xaaskooda iyadana u qaatay
waa xaaskii weyn taas marka insha allah dhowaan ayay suur- suurtogeli doontay dadkuna dhegeysan doona haddii alla idmo waay nagiiba waxaanu kusii siqanaa gebagabadii xubinta hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o a ama gaar ahaan barnaamijka dhalinyarta maanta ee idaacadda Een, dhalinyar badan baa laga yaaba inay dhegeysanayso ama fanka runtii aad eh, u jecel heestaad odhanaad heestaa nala dhegeysta oo nala dhammaysta teebaheed oda xuulasa in kuu gabagabayna waxaan ku xuli lahaa oo aan ku gebagabin lahaa heesuu leeyahay nin siciid maxamed cabdilaahi la yidhaahdo yamani ku magac dheer heesta waxaa ladhaa dhigga ku habsaami maayo heestaasaan u xuli lahaa aan odhan lahay ila dhegaysta
dareenkayga tii hagaysee damiga gurigu abuurtay yartaana wadeedu heesee hablaha hablaha hadalka la wadaaga xasaawiyo beenaxdiga hadday humagii dhisaysay hirtaayiyo gamaqjacay jacayl dushayda hadday ahaatay aanay hayaridoy qaadee haweenkuba min male aanay hayaridoy qaadee haweenkuba min male xasaawiyo beenaxdiga hadday humagii dhisaysay hirtaay iyo damaq jacayl dushayda hadday ahaatay aanay hayaridoy qaadee haweenkuba min male aanay hayaridoy qaadee haweenkuba min male rajada hongada hadeerto jacaylo jacaylo damba hawayste dhiga u habsaami maayo dhiga ku habsaami maayo rajada hongada hadeerto jacaylo jacaylo damban hawayste dhiga u habsaami maayo dhiga ku habsaami maayo haddaad hindisaha kalgacal adigu hagratood hallaysay haddaad inagu hagaagsan adigu adigu hoy kale yegleeshay haddaad hindisaha kalgacal adigu hagratood hallaysay haddaad inagu hagaagsan adigu adigu hoy kale yagleeshay haddaad nabsigii hilmaanto adigu hawadaada raacday haddaad hamigii naftayda hawaawi ku sixinaysay hankaa jebisaan ka maydhe adiga hamigaaga mooye hankaa jebisaan ka mayne adiga